kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa haweeney ku nool magaalada xingalool ee gobolka sanaag oo ku dhowaad soddon sano ka shaqaynaysay arrimaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka haweeneydan oo si mutadawacnimaha u shaqaysa waxay baratay umulinta oo ay uga shaqaysay xarumo caafimaad waxayse wakhtigeeda inta badan ku bixisaa in dadka deegaankeeda ay ugu gargaarto uguna shaqayso waxa ay baratay iyada oo wacyigelin joogta ahna u samaysa haweenka deegaanka warbixintan soo socota ayuu ka diyaariyey wariyaha raadiyo ergo maxamed saalax jaamac soddon sano ma ku shaqayn lahayd mushahar la'aan waa su-aal laga yaabo in dad badan maya uga jawaabaan balse saynab cabdiwarsame waxay si mutadawacnimo ah magaalada xingalool ee gobolka sanaag uga shaqaysaa gargaarka hooyada iyo dhallaanka saynab ayaa isxilqaankan caafimaad bilowday kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo siddeedii kadib markii ay ka baratay macad caafimaad oo ku yaalay degmada buraan ee isla gobolka sanaag dadka caafimaadka yaqaan oo yaraa iyo carruurta iyo haweenka oo dhibaato kala kulmi jiray dhakhaatiir yaraanta ayaa saynab ku kalifay barashada caafimaadka sida ay raadiyo ergo u sheegtay muddo baan bulshada u shaqaynaya markaa hooyada iyo dhallaanka hooyada weliba waxaan gargaari jiray dadka masaakiinta oo hooyada hooyada oo nugul oo hooyada iyo caruurta ayaan si volunteeria ugu shaqayn jiray oo aan guryooda ku booqan jiray waxay gargaar u baahan yihiin hooyada dadka macnaha laga tira badan yahay dadka barakacayaasha anigu dadkaa jilicsan baan aad ugu gargaari jiray saynab cabdi waa hooyada saddex caruura hadda waa madaxa xarunta hooyada iyo dhallaanka ee xingalool oo ay ka shaqo bilowday laba kun iyo afartii inkastoo ay xustay in bilowgii ay lacago mushahar ah ka heli jirtay hay-ado maxalli ah haatan si mutadawacnimo ah ayay ku shaqeeyaan iyada iyo kow iyo toban kale oo isugu jira lix rag ah iyo shan haween ah lix saacadood oo ay xarunta ka howlgasho marka laga yimaado saddex saacadood oo kale ayay sheegtay inay dhex marto danyarta aan gaadhi karin xarumaha caafimaadka maadaama ay shaqadeeda isxalqaan ka horreysay tan ay xarunta ka qabato hooyadu hadday macnaha ay aan ku arko hooyo ama dhibaataysan ama foolanaysa ama dhiigbaxaysa ama xanuunaba iska haya waxaan jeclay m j h ka inaan geyno halkaasoo dawooyin bilaash iska yaaliin qalabkii iska yaal waxay u baahan tahay halkaa islaanta laga siinayo oo daryeelo caafimaado iyada laf la xidhiidha waxay ahayd beryihii hore ma jirin baabuur iyo telefoonno waxaa laga yaabaa inaad baabuur weydo hooyo dhiban ama qof dhiban oo xanuunsanay ama hooyo uurle oo dhiigbaxaysa ama hooyo uurle oo xanuunsan inaan gaari loo waayo berigii hore aan telefoonna jirin laakiin hadda alxamdulilah waxaa telefoonaa jira baabuur baa jira haddana alxamdulilah qofkii emergency ah oo xanuunsanayo hooyadii aan waxba ka qaban karin waanu gudbana waana usii adeegnayo macnaha halka aad baan usii taakulayna waxaad baan waqti waqtigii aan jaanis fiican u helo waqtigii aan jaanis fiican u helo waa ku bixiyaa ilaa hawlo kalan leeyo waan ku bixiya waa u tacjiiraa waan dhex maraa waa jiraan waa wixii aanu qaban karo waa qaban wixii iga tan weynna waanu qaadnay cusbitaalka ama m j h kaanu geyna saynab ayaa tilmaantay inay asaastay urur ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah haweenka deegaanka si ay wacyigelin ugu sameeyaan haweenka kale waxay sheegtay inay u sheegaan in haweenku tagaan xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ay ka heli karaan tallaalka iyo adeegyada kale ee ubadkoodu ay u baahan yihiin inkastoo aysan xasuusan tirada saxda ee haweenka ay umulisay sida mutadawacnimada ah haddana waxaa jira gabdho ay hooyadood ka umulisay markii ay dhalanayeen haddana ay iyaga ka umulisay weliba si mutadawacnimo ah aamine axmed cabdirasaaq oo labaatan jir ah ayaa ka mid a dadkaasi sida ay raadiyaha ergo u sheegtay waa maxay muhiim u ahaan weyday wakti dheer oo hadda qof dadka hadda jooga bini aadanka aan u dulqaadan karin isu dulqaadatay ku shaqaynaysay macnaha si musliday oo macnaha aan dadku binaanka de lacag ba ku shaqeeya aan lacag ku shaqaynaysay muslimka u gargaaraysay qofka u baahan qofka dhibanaa muxuu ahaay wallahi maamada aad ba isu dulqaadatay laakiin dadku ma wada fahamsana oo hadda macnaha lacag ku shaqey meesha lacag kaa soo gelayso laakiin meel muxuu ahaay bilaash inaa u shaqayso dadku dhimada yeelaya dadka rumina ka fiicnaa maasha allah maasha allah hooyaday maxaan iyada iga qabatay misna ilmahayga curadayda qabatay wadaal gud weyn bay igu leedahay maxaa dhaca mana ilaawayo aamina hadda waa ardayad barata cilmiga caafimaadka waxayna rajaynaysaa in ay saynab oo kale noqoto isla markaasna ay uga dayato inay taageerto kuwa u baahan adeegyada caafimaad maasha allah maasha allah waa qof dadaal badan muxuu ahaaye in badanna usoo shaqaynaysay dhiba hawlaha haweenka horta maasha allah ilaahi subxana watacaala mahadle waana qof dadaal badan runtii muxuu ahaaye maanta markii aniga ay qabatay isna ilmahayga curad qabatay muxuu ahaaye horta waa dhacdo cajiib ah muxuu ahaay adduunyan wax kasta waa lagu arkaa marka maasha allah ilaahi subxana watacaala xoogada hoo barakeeyo caafimaadka waxaan u jeclaaday amase markii gargaar badanna xooggay ka fidiyo ma ogtahay waxyaalaha badan oo caafimaadka waxyaalo badan ba laga sababtoo aan arkay muxuu ahaayey gabadhan dariskeyga maasha allah ooday qabatay misna ilmahayga qabatay si ii caawisay marka waxyaalahaas waxay u kalifay macnaha inaan adna caafimaadka aan barto fakerkayga ilaahi subxaana watacaala ha waxaan ku fikra inaan ka shaqeeyo dadkan aan caawiyo una gargaaro waxay dhibanaan iyadoo kale say usoo shaqeyn jireen inaan ku macnaha aan aan kaga dayano macnaha tusaale ahaan marka ilaahi subxaana watacaala hadafkeyga hala gaarsiiyo aamine iyo hooyadeedba waxay saynab ugu shaqaysay si bilaash ah iyaga oo guryahooda jooga waxaana saynab ay dadka ay xaafadaha ku caawiso iyo kuwa ay cusbitaalkaba u qabataa shaqooyin isku mid ah oo dhalmada ah wacyigelin iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka waxay tilmaantay inay ka go-an tahay inay sii wato kaalmada hooyada iyo daryeelka dhallaanka anigu waa ku talagalay dadka inaan u gargaaro oo ilaahay dartii ugu shaqeeyo oo aanan lacag ka qaadan oo aanan wax kugu waxba wax kugu siinaysa ilaahay dartii inaan ugu gargaaro waayo qofka dhibanaa ajar baad ka helaysaa ilahay xagga ilaahaya waxaan arkay inaan maaragtay dadkaasu u baahan yihiin qofku hadduu wax ku dhaamo ama wuxuu yaqaan wuxuu qofku ku dhaamo qofka inuu kordhiyo macnaha anigu wixii haddaan xoog haya ama wuxuu aan ku dhaamo dadkan oo ay u baahan yihiin kala macnaha ka xisdiyi maayo waa u gargaaraya iyo caruurtaba waxay waxaan waxaan maalin waxaan dareemaa dee inaan inaan ajar geystay oo qofkana u gargaaray wuxuu u baahnaa u qabtay haddii aan waxba u qaban karin warbixin ka bixiye oo rifeed garaye in si isxilqaan ah sannado badan loo shaqeeyaa maaha wax sahlan balse saynab waxay tilmaantay inay dhiirigeliyaan dariskeeda oo iyagu aanba isku howlin tegitaanka goobaha caafimaadka maadaama ay helayaan saynab oo adeegyada fudud iyo wacyigelin joogta ahba siisa waxayna saynab saaxiibadeed iyo dariskuba ugu yeedhaan gargaarka wareega maxamed saalax raadiyo ergo gobolka sanaag
waa tahay dhegaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo barnaamijkii gobaad ee maantana waa naga intaa